yacni funuunta kala gedisan ee culumta casriga ah labaatan sano ama soddon sano ka hor soomaalida ka haysatay shahaadaadka sare iyo maanta inta ka haysata farqi weyn baa u dhexeeya aad bay u kobacday qiyaas aan la qiyaasi karaynin buu kobacda aqoontu uu kobcay xagga diintana labaatan sano soddon sano ka hor markaad fiiriso yaa ummadda culimo u ahaa dadka aqoonteeda la rag iyo dumarba intay dhannaayeen iyo maanta markaad isu fiirisana farqi weyn baa iyadana muuqda dhankaasi runtii waxaan dhihi karnaa waa sababta ugu muhiimsan asbaabta oo dee ummaddu waxay ku horumarto mustaqbalkeeduna ku fiicnaado waa cilmiga iyo aqoonta sidaas daraaddeed ayaa diinteenna sharcigeenna xaniifka waxay aqoonta ka hormarisay wax kasta shay kasta adduun iyo diinba aqoontu ku dhisay diin iyo adduunyaba aayadihii ugu horreeyey qur-aanka kariimkaa soo degay cilmigaa iyo aqoontaasay ka warramay iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsana maa lam yaclam waa akhrin iyo qalin iyo barasho wey waa aayadihii ugu horreeyey qur-aanka soo dego sidaas daraaddeed aqoontu waa asaaska waana wax laysku waafaqsan yahayoo ummadba ummadday ka aqoon badan tahay oo ay aqoonta kaga fiican tahay iyo macrifada way ka mustaqbal fiican tahay ummadba ummadday ka jaahilsan tahay oo ka aqoon yar tahayna way ka mustaqbal xun tahay arrintaasi marka waxay tilmaamaysaa korukaca iyo siyaadada aqooneed ee inoo korodhay waxay tilmaamaysaa mustaqbal fiican oo rajo fiican leh inay ummaddani leedahay waa qodobka koowaad waxaa la yidhahdaa mujtamaca haddaad rabto inaad saadaaliso mustaqbalkiisa waxaa la fiiriyaa dhallinyaradiisa hadday dhallinyaradu dad baaba'san yihiin ee mujtamacaasi mustaqbalkiisu waa madowye hadday dhallinyaradu hagaagsan yihiin saadaasha saxdaa waxa weye mujtamacaasi mustaqbal fiican buu leeyahy haddaad u fiirsato hadda maalan jaamacado badan baan soo maray ilaa intaan safarta soo bilaabay jaamacadaha waddanka ardada dhigtaay waxaa la dhihi karaa boqolkiiba siddeetan waa dhallinyaro nadiifa wey oo balwadda iyo muxuu ahay mukhadiraadka draagiska ka fayow waa dhallinyaro himilo iyo hami yacni aqoomeed leh waa dhallinyaro nadiifa oo yacni u fikiraya dalkooda iyo dadkooda iyo diinta si ay wax uga qaban lahaayeen in badan oo ka mida waa mutadayiinin ahludiin oo qur-aanka xifdisan oo cilmigii yaqaano jaamacadihii dhiganaya iska baddaa iskuullada iyo maraaxiisha hoose iyada warkeeda iska badda masaajidda markaad timaado saa markaad u fiiriso masaajidda dadka fadhiyaay boqolkiiba siddeetan waa dahyar haddayna kaba badnayn wax garhca garh guduudanba inaad ku aragta ama garhca waa naadir dhalinyaro unbaa meel walba buuxinaysa meeshaa waxay ka muuqataa iyadana dhallinyarada rushdiga iyo hagaagga ka muuqda da'yarta ummaddana runtii wuxuu tilmaamayaa mustaqbal wanaagsan oo xilliga ay gaadhaan hoggaanka ummadda oo ay qayba meelaha kala gedisan oo ummadda laga hago iyagu ay galaan xaaladdu waa ka sii ficnaan doontaa insha allahu tacaala jiilkaa kacaya generationkaa kacaya iyo wadcigiisuna runtii waa ku tusaya ee ummaddu runtii wax weeyaan mustaqbal fiican inay leedahay aad buu nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi u tanwiihiyey da'yarta hagaagsan oo dhaqankoodu hagaagsan yahay caqiidadoodu hagaagsan tahay rabbigooda ku xidhan oo calaaqalla leh ee muxuu ahaaye hamigoodu uu yahay waxqabad ummadooda iyo dalkooda iyo diintooda inay waxu qabtaan ilaaheer wuxuu gaadhsiiyey nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee shaabka ee ku barbaara ilaahay cibaadadiisa toddobada carshiga hadhsanayaa lagu daray bal xadiid xasanaa jiro nebiguleh sal alay wasalam alla wuxuu la cajabaa oo uu la yaabaa ruux dhallinyaro ah oo aan lahayn leexasho iyo dhallinyarayn lahayn waa waxaa loola cajabo sababtuna waxa weeye ruuxu markuu dhallinyaro yahay ee caatifadiisa iyo xamaaskiisa xoog badan wixii riixayay baa ku xoog badan wixii xakamayn lahaana waa daciif maxaa xakameeya waxaa xakamaysa aqoontaa xakamaysa aqoontu waa ku yartahay markuu da'yari waxaa xakameeya caqli caqligiisuna weli ma buuxo waxaa xakameeya waayo aragnimo waayo aragnimaduna waa ku yar tahay wixii xakamayn lahaana waa daciif wixii riixayay iyo xamaaska iyo caatifaduna waa ku xoog badan tahay xilligaa hadduu badbaado marka oo marxaladaa ka baxo oo uu noqdo shaabun nasha'a fii cibaadat illaah waa wax lala cajabo leanna waxaa badan marxaladaa inuusan ka gudbin baa badan oo inta ka gudubtaa yar oo ka badbaada saas daraaddeed baa daa'irtu waxay u jilicsan tahay u dabacsan tahay afkaarta qarriban khaasatan markay afkaartu shaati diineed qabto oo qamiis diineed loo geliyo da'yartu aad bay ugu jilicsan yihin aad bay ugu jilicsan yihin maxaa yeelay kafiirsi ma leh aqoon ku filan ma leh way aragnimo ma leh ka baaraandeg ma leh markaaba si fudud buu isugu tuurayaayoo waa la duubsan karaa waana tan maanta noo muuqata waxaad ku garan kartaan maanta markaad fiiriso wadcigan afkaartan aafada ee maanta ina aafaysay ee dhib badan ummadda u geysatay inta lagu khalday boqolkiiba sagaashan waa da'yar weliba da'yartaas sii kala yar waad xuduudda labaatan iyo wixii ka yar da'yartaasaa ku kharribanta waadna garan kartaayo waxa keenaya waa asbaabta aan tilmaamay bal waxaad u fiirsataa dadkaas ummadooda gubaya ee ayaga is-aafaynaya ee isqarxinahaya ee dadka laynaya bal intaad u fiirsato waxaa dhacdooyin dhacaya afartan jir isqarxinaya ma arkays afartan jir isqarxinaya ma arkays war afartan jirku janno ma rabo miya soo su-aal isweydiin lama maxay tahay jannada uu shan iyo toban jirku arkay ee afartan jirku arki waayo maxay tahay jannada jaahilka u muuqatay ee caalimku arki waayo soo wax isweydiin lama waa wax isweydiin natiijaduna jawaabtuna waxay imaanaysaa ruuxu mar hadduu afartan jir gaadho konton jir gaadho ee wixii ku yimaadaba xataa hadduusan aqoon lahayn waayuu adduunkan ku soo noolaayo waa ka biirsanaya waa ka baaraandegahaya intuusan waxa isku tuurin waa xisaabtamahaya kudar ka go maxaa ka soo baxay xisaab buu gelay laakiin wiilka dhallinyarada ah xisaabtan ma leh way aragnimo ma leh cilmigaa ku yar caqligaa yar da'yartu marka waa hoobataa waa baaba'daa laba mid baa baabi'iya ama shubahaad baa baabi'iya shubahaadka waxaa la yidhaahdaa waa wax diin isaga soo dhiga oo aan diinahayn afkaar diin ugu muuqata daaca ugu muuqatoon diin ahayn shubahaad baa la yidhahda cudurka kalee baabi'iya waa waxa loo yaqaano shahawaadka shahawaadkuna waa waxyaalaha naftu jeceshahay ee calaaqada rag iyo dumarka dhex mara adduunyada ee waxyaalahan draagiska ee maandooriyaha ah waxaasi waa dhanka kale dhallinyarada baabi'iya labadaaba hadduu ka badbaado labadaa cudurba oo dhallinyaronimadu si fiican kaga baxay waa mudan yahay marka inuu noqdo toddobada ilaahay carshigiisa harsanaysa waana mudan yahay in lala cajabo runtii isagoo intaasoo dhibaato ku wareegsan tahay wuxuu kaga badbaadi lahaana ku yaryahay haddana inuu badbaadahay waa wax cajab badan saas daraaddeed baa xadiiska nebigu ku imaanaya sal alay wasalam marka da'yarta muslimka ah iyo iqbaalkeeda iyo wanaaggeeda iyo khayrka hadda haysee soomaalida ah ayadana runtii waa caamil iyo sabab ku tusaya mustaqbalka ummaddu insha allahu tacaala inuu fiican yahay asbaabta sidoo kale kutusaysa waxaa ka mid a dhankii dhaqaalaha dhaqaalaha marka la fiiriyo dhaqaalihii dhaqaaluhu waa awood bal sida qur-aanku ku sheegay waa shayga noloshuba ku taaganta sida ilaahay yidhi walaa tubtu sufahaa'a amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama xooluhu waa waxa lagu taagan yahay waa lafdhabarta noloshowa waa waxa horumar keenaya waa waxa keenaya muxuu ahay aqoonta keenaya waa waxa keenaya nolosha bini aadamku lafdhabartay ku tiirsan tahay saas daraaddeed buu ilaahay ka cabiray qiyaaman waa istaag waa wixii lagu istaagayo xoolahaasi marka hadday gacan xun galaan oo meel xun u isticmaalaysa ummadda mustaqbalkeedu waa madowya hadday xooluhu gacan fiican galaanna iyadana waa waxyaalaha asbaabta ku tusaysa inuu mustaqbalku fiican yahay maanta markaan fiirino ummadda soomaaliyeed xoolihii iyo awooddii dhaqaale inta badan dad akhyaaray gacantooda gashay dad akhyaar ah iyo inta badan gacantooda ku jirta